waxaa muddooyinkan dambe jira kulamo ay wadaan ururka hiil oo ah madal ay ku midaysan yihiin dhallinyaro ku kala sugan deegaanada hirshabeelle sida magaalooyinka beledweyne iyo jowhar iyagoo ka harinsanaya sidii dhallinyarada garab buuxo looga siin lahaa waxbarashada helitaanka shaqo iyo in ay ka mid noqdaan siyaasadda dalka iyo in ay qabtaan wacyigelinno isdhexgalka la xiriira guddoomiye ku-xigeenka ururka dhallinyarada hiil ee hirshabeelle shariif axmed cali sow ayaa sheegay inay wadaan dadaalo lagu horumarinayo dhallinyarada ku nool deegaanada hirshabeelle isagoo sheegay in barnaamijyo badan ay ka wada hadleen xubnaha ururka midaas oo qayb ka ah sidii isdhexgalka looga sameyn lahaa magaalooyinka jowhar iyo beledweyne
dhinac walbo ay u baahan yihiin dhallinyarada in laga taageero dhallinyarada maanta waxaan dhihi karnaa waa dhallinyaro wax baratay shala meesha ay taagneeday dhallinyarada maanta ma taagna kuwa dugsiyada sare ka baxayo kuwa jaamacadihii usoo dhammaahayaan waxay u baahan yihiin marka in laga taageero hore in gacanta loogu qabto fursado shaqo in loo abuuro si ayna debrisid u naqan u niyojibin maadaama waa dareemi kartaa qofka natiijadiisa markuu gaaro waxbarashadii gebagebeeyo wuxuu u baahan yahay waxaas uu soo bartay inuu ku shaqeeyo inuu ummad hogaamiyo inuu bulshada waxa uu soo bartay kula soo noqdo oo u faa-iideeyo ha ahaatee haddana waxaa laga maarmaan ah maamulka jira markaas markaas ama dhallinyarada goobta ay joogaan cidda ka arimiso inay gacanta ay ka qabtaan waxa ay soo bartaan si ay u gaarsiiyaan guud ahaan ummadda kale taasoo horseedi karto horumar iyo barwaaqo in leeska warhayo leesla shaqeeyo baahiyaha gaarka ah ee jira bulshada dhexdeeda ka jira haddii ay ahaa laheeday mid shaqo mid waxbarasho mid caafimaad mid dhismo deegaan haddii ay ahaa laheeday intaba waxa sababi karo inay intaasoo dhan hagaagaan waa dhallinyarada golaha deegaanka horta dhallinyarada markii aanan la xaqirin waxay leeyihiin boosiishano toos ah dhallinyarada sababtoo a maanta ummad hogaankeeda cidda wax ka bedeli karto waa dhallinyaro dhallinyarada waa hogaanka birito guud ahaan dalka ama dowlad goboleedka sidaas darteed haddii boosition la siiyo oo la yiraahdo dhallinyaro inta badan ma badna dhallinyarada ma la xuso laakiin waxaan aaminsanahay xiliyadan soo socda inay tahay xiliga dhallinyarada ugu jaanisyada badneede ururada dhallinyarada ee ka jira hirshabeelle ayaa ku tartamaya sanadkan cusuba sidii loo baraalin lahaa awoodda dhallinyarada iyo helitaanka xuquuqdooda ee ay ku leeyihiin dowlad goboleedka hirshabeelle